ujeedada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada jallaqsi ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga guud ee degmada gudoomiyaha degmada jallaqsi nuurdheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada jallaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin
midda dowladnimada xibintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisya degmad tahay iyo waxaasaa naga maqan laakiin bulshada reer jallaqsi qalbigay qabaan niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada waxaa ka maqan waxaa waaye baahidii dowladda ay lahayd oo baahidii dowladdaa maqan maahane bulshada kaalinteeda way u taagan tahay hadday amni tahay way ka shaqeeyaan hadday kuba tahay way dheelaan laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan oo ma haystaan garoonkii sboortiga iyo waxaa ma haystaan daryaal ma haystaan gabdhaha hadday hadda dhalaayaan waxaa waaye lacararkooda wuxuu noqonaa jowhor iyo meelahaas in lala aado dhaxay dhiigbaxa ugu dhintaan kii degmada jallaqsina wuu duunsan yahay waa eber midka kale ii sheegeen waxbarashada xaggeeda waa ka lidanaa iskooladkayna waa aragtay si u dudusan yihiin midka oraxsinna waa baaba oo qaraxiyaa ku dhacay wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada jallaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeega dowladnimada ah kan maamul ahaanna ay u howlgeli doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan
maamulkeeda iyo shacabkeeda dowladnimoay rabaane halala soo gaaro waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada annaga ka dowlad ahaanna hadda qaybta aan wakiilkano arrimaha gudaha waxaan la shaqaynaynaa maamulka waxaan kala shaqaynaynaa waxyaalaha horumarka deegaanada maalmihii ugu dambeeyey shir dhaqan aan ku qabannay magaalada soo dhoweynaana loo sameeyey waana la garab taagnaay waana lala shaqeeyey natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan magaalada markii ugu dambaysay iyo maanta laba wejiay leedahay wejiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shabaabkii laga cabsanayn weji kalaa jira oo bulshada laga rabo magaaladan geedka caligaroobka ha qabsaday qof walba inuu waddada meesha ku aada ka jiro weli waxaan u malaysaa xoogaa in culays uu ka jiro dhinacyada nabaddiidka ahay gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo dhallinyarada sidoo kale gudoomiye degmada jalalaqsi waxaan kugu ammaanaynaa hadda bulshadu waa wada joogtaa inta aad joogtana hadda laguma kala teginoo waa laysla jiray wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheenayaan degmada jallaqsi inay yeelato golo deegaan dadkuna ay iyaga isdoortaan balami doorasho in deegaanada laga qabto halkan waxaan ka samaynaynaa golaha deegaanka koob iyo labaatan xubnood waaye gabdhuhu dooray ku leeyihiin dadka degan deegaankan oo dhanbaa soo galaya gudoomiyaha degmadu halkaan fadhiyo asigoo ah gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada doorashaa laga dhigayaa waana loo codaynaa waa la dooranaa qof kastaa kalsoonitiisa u ku imaan doona insha alla mesha doorqadda wey soo taas diyar rubtiin
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne